Warshada kaydinta kalluunka iyo samaynta noocyada kala duwan ee kalluunka gasacadaha ku jira ayaa laga dhagax dhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dhismaha xaruntan warshadda ah ee la dhagax dhigay ayaa qayb ka qaadan doona horumarka ka socda dalka iyadoo lagu kaydin doono noocyada kala duwan ee kalluunka. Guddoomiyaha shirkadda dhoofinta cunto-badeedka dalka, Cali Ibrahim, ayaa ka warbixinaya shirkadan la dhagax dhigay iyo baahida loo qabay.
maanta farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda dhagaxdhigga maslacan weyn oo hadda laga furi doono Een, xaafaddan ee, oo runtii macno weyn samayn doona een, dhiirigelin badan u samayn doona dadka kalluumaysatada ah u noqon doona suuq yar oo ka weyn ka ka horeeya suuqi weynaa oo dibadda la raadinayay Een, taas arrintaas aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa Een, intaas kale waxaa haddana sii dheer oo faa'iido kale oo weyn ah dadkan hadda dhallinyarada oo galabta xaafaddan jooga oo dhan waxa waaye inay shaqo abuur u noqotay u badan tahay sababta waxaa laga yaabaa inuu masraxan ka shaqayso boqolaal qofood inay ka shaqeeyaan soomaalidana waxay tidhahdaa dheriga ninka u dhowaa aa, lafta kala baxa marka iyagana waa fursad kale u tahay dhallinyarada inay soo dhoweeyaan hadda dhismaheedii ka qayb qaadanayaan een, hadhowna ka shaqaynteedii ka faa'iidaysanayaan taasna waa fursad kale oo qaali ah oo noo soo hoyatay waay guud ahaan Shirkadan dhismaheeda laga dhagax dhigay magaalada Muqdisho ayaa waxaa waxaa hirgelinteeda ka qayb qaadanaya shirkado laga leeyahay dalka Sacuudiga kuwaas oo ka shaqeeya kaydinta iyo samaynta kalluunka noocyadiisa kala duwan.